waxaa guud ahaan maanta caalamka laga xusayey maalinta dadka maqalka naafada ka iyadoo xaflad lagu maamuusayo arrinkaasi lagu qabtay magaalada wajeer oo ayna ka dhacday howlka shirarka i c t da waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka tacliimta dowladda countiga wajeer mister ugaas wardheere iyo sidoo kale hay-adda laanqeyrta caas macallimiin wax ka bara dugsiyada kala duwan oo ay wax ka bartaan ardayda maqalka naafada ka iyo sidoo kale dadka maqalka naafada ka oo isugu jiro arday iyo kuwa aan xilligan arday ahayn ugu horeyna waxa ay soo bandhigeen qaar ka mid ah ardayda maqalka naafada ka ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka mid ka mid a qaar ka mid ah dhallinyarada maqalka naafada ka oo tacliinta heer sare ka gaaray ayaa madaxda iyo dowladuba ku dhaliilay inaysan shaqooyinka xilliga la qoraya laga qaybgelinin iyagoona soo hadal qaaday in isbitaalka magaalada wajeer iyo guud ahaan xafiisyada kala duwan ee dowladdu aanan laga helinin dad fahmaya hadalkooda taasoo ay dhib ku qabaan waxa ayna dowladda ka codsadeen in arrimahaasi wax laga qabto marka baahida ugu weyn waxaa waaya ilmahan dhagoola waxay ka kala imaanayeen tuulada wajiha north wajiha east south meel kasta ka imaanay ilmihii marka wasaazigani ilmihii dee marab iskuulka keenaanba faray ka qaadayeen waxa dib dambe ugu soo noqonayaba maba laha laga yaabaa qaar saddex bilood ee ilmahoo dib dambe ugu soo noqonaynin si meesha loo gadaal dambe uma soo fiirnayinba marka taas idan culays weyn iyo iskuulka ku haysaa teeda kale waxaa jirtaa iskuulka waa biyo biyo la'aan waaye inkastoo hadda wajiha secondary school biyo noogala soo jiiday dhibkaa iska badan markas bashiinta waa iska halaabay waa in lacag la bixiyo la rabcigare la hagaajiyo marka sifi bal ilmihii biyo ay ku heli lahay wixii ilmihii yaryar waaye meel ay biyo u doonayn ma laha haddii biyinta ay bashiinta ay jabto jabarameel u kacaan waa la soo fijini qaar waxay u kacaan xaafadaha buulayaasha ah ee biyo u raadsanayeen marka tan iyada awoodeed waxaan rabnaa in biyaha xaggeeda wax noogala qabto teeda kale national government iskuulaha sabood garan jirtay wax siin jirtay dhaqaalaheeda waa iska yaraatee
maamulaha dugsiga hoose dhexe ee ardayda maqalka naafada ka ah macalimad qaali maxamed ayaa ka warbixisay baahiyaha ka jira dugsigaasi waxa ilmihii u kala go'a maaha dadka shaqaalihii iyo wixii deenta aan soo qaadin wixii noo kala go'aya ma oho marka raashiinkii hoolsada nagu leeyahay ilayn baa sheekar wixii deena nagu leeyahay marka tan iyada waxaan jeclaan lahayn countiga in ayagana caawiyaan wixii cunto ay noo keeni karaan ilmaha iskuulka loo keena waa oo milyan hal milyan lalagu leeya howsadka hal milyan lagu soo qoro waa risaan ka qaadana dukaankan alriyaan dukaankiisa marka haddii lacagta nagala bixin karna waa okay haddii raashin countiga noo keeni kartana waa okay haddii even red crossmas meel kale cawinaad kale aan ka heli karna taas iyadan waa diyaar waay maanta halka waxaan joognaa xaflad loogu dabaaldegaya ama maalinta adduun weynaha maaragta dadka naafada ka ah dhigaha ama dadka aan waxa maqalka ah wasiirka tacliimta dowladda countiga wajeer ayaa ugu dambayntii ballanqaaday in uu garab istaagi doono dadka maqalka naafada ka ah gaar ahaan ardayda walaalaheen caruurteenna oo ma aragtay maqalka aad dhibahaya amaba naafada dhanka maqalka ah maanta halka waxay soo bandhigeen baahida ay qabaan hadday yihiin dadka naafada ah khaasatan xagga baasariga saad ogtihiin countiga ballanqaad weyn aan u samayn insha allahu tacaala in aan baasariga ka bixin doono ilmaha naafada ah kuwa secondariga akhristaan iyo kuwa collegeka akhristaan priority aan siina mudnaansho koowaad aan siin doona insha allahu tacaala so waxaan ka codsaday maamulaha iskuulka sara dadka maarata curyaaminta inuu noo soo gudbiyey magacyaha insha allahu tacaala ilmaha ayaga si aan wax ula qaban midda kale waxay codsadeen turjumaan inay u baahan yihiin marka ay aadaan meelaha maaragtay caafimaadka iyo meelaha shaqada public maarata loo aada sida isbitaalka iyo shaqo qoridda iyo waxyaalahan waxay u baahadeen in maarata qof tarjumaaneh inuu meesha u joogo taasna markayna annagoo la kaashinayna countiga insha allah madaxweynaha countiga his excellence axmed cabdulaahi ama governaga inuu maaragtay wax kala qaban doono insha allahu tacaala
maadam waxay sheegtay ku dhawaad hal milyan in looga leeyahay dukaamada wajeer ilmaha yaryarna waqtigan la joogo wax loo kariya loo baahan yahay wasaarad ahaan xaaq qorshaa maadaama codsi ay la soo jeedisay deynna looga leeyahay magaalada wallaahi run ahaantii waan ognahay in ay culays badan ka jira lacagtan dawladda ay ku deeqda iskuullada inay soo daahda ilmana ilmo naafa ay yihiin ayna fikirayn ay ogeen maarata lacagaha soo daahda iyo waxyaalahaas aan loo sheegi karin marka maadhamta hadda ka horna wax baan kala qabanay xagga cuntada Eh, annaga hadda lacag toos kaash loo bixinaya oo maaragtay county ahaan aan dhiibi karno oo dee cunto loogu bixin kara ma laha maxaa yeelay waxyaalaha devolve kuma jirto laakiin waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala inaan maaragtay dadka walaalaha ah oo ama dowladda ha ku jireen ama ha ka baxsanaadeena inaan gacanta maaragtay aan- aan aan codsigooda u geyno oon dhahno waxa lala qabta insha allah laakiin eh, sidii sabarta horeba aan sameynay insha allah markii raashinka la bixinaya countiga iyo county commissionerga insha allah iskuulka inaan mudnaasho koowaad aan siina isku dayna oon ka taakulayna xagga maarata cunnada insha allah cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer